waalcaashiru waalxaadi cashar ataasicu ka sagaalaad ee arkaantii ka mid a waalcaashiru iyo ka tobnaad waalxaadi cashar iyo ka koob iyo tobnaad atashahudu waa atixiyaadsiga iyo waqucuuduhu fadhigiisa iyo wasalaatu cala anabiyi sala allahu alay wasalam ku salliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salliyayo dhexdiisa haddaba fatashahudu atixiyaadsiga iyo waqucuuduhu fadhigiisu in caqabahumaa salaamun haddii uu la cidhbinayo uu ka dambeeyo salaamo naqsi rugnaani humaa labadoodaasi rugnaani laba rugni weeye wa ilaa haddii kale oo aanu ka dambaynin yacni atixiyaadsi haddii aanu ay salaamo naqsi haddaanu ka dambaynin fa sunnataani labadooduba sunno ayay noqonayaan wa kayfa qacadda sidii uu fadhiistaa jaaza waa bannaan yahay wa yusanu waxaa la sunneeyaa fi lawali atixiyaadka hore waxaa la sunneeyaa aliftiraashu inuu lugtiisa goglado ayaa la sunneeyaa oo fa yejlisu waa fadhiisanayaa calaa kacbi yusraahu bidixdiisa kuraanteeda ayuu ku fadhiisanayaa wa yansibu yumnaahu midigtiisana waa u taagayaa wa yadacu atraafa asaabicihi farihiisa madaxoodana waa dhigayaa dhulkii lilqiblati muwajahatan lilqiblati iyadoo xagga qiblada loo jeediyey wa fil aakhiri ka dambana waxaa la sunneeya atawaruku sindhuldhig wa huwa tawarugna kal iftiraashi ayuunbuu la mid yahay goglashadii lugta ayuunbuu la mid yahay laakin yukhriju wuxuu saarayaa yusraahu bidixdiisa ayuu min jihati yamiinihi midigtiisa jihadeeda uu saarayaa wa yulsiqu warikahu sintiisana wuxuu ku dhejinayaa bil ardi dhulka ayuu ku dhejinayaa waxa uu leeyahay sheekhu si alliyaaliya sidii uu u fadhiisto qofka musalliga ahi jalasaadka iyo fadhiyaalaha salaada dhexdeeda waa mid iska bannaan qaab alliyaaliya qaabkii u fadhiisto ee fadhi lagu tilmaamaya laakiin waxaa la sunneeyaa buu yidhi atixiyaadka hore iftiraash waxaa la yidhaha baa la sunneeyaa iftiraash waxa weeye waa goglasha oo waa inuu lugtiisa bidix intuu dhabarka u dhigo dhabarka ayuu lugtiisa bidix u dhigayaa dabeedna halkaa ayuu kaga fadhiisanayaa dhinacaa lugta kala soo xigta xaggaa dhabarkeediiyo qur-aantaa xagga sare xigtana dhulka ayuu marsiinayaa kaas ayaa la yidhahdaa iftiraash marka uu lugta bidix iyada uu sidaa ku sameeyo lugtii midig bimacnaa gomadeedii ayada wuu taagayaayo farihii ayuu daraftaa u dhigayaa qiblada ayaanu weliba u jeedinayaa markuu sidaa u dhigo ayuu weliba xagga qiblada u jeedinayaa intuu midigtii sidaa u taago ayuu markaa farahoodiina uu sidaa u laabayaayo xagga qiblada ayuu ujeedinayaa waa markuu fadhiyo lugtaa bidix wuu ku fadhiisanaya oo sidaas u goglanaya ta kalena markaa sidaas ayuu odhanaya oo farahoodana sidaas ayuu dhulka u saaraya yani inuu sidaa u laabana lama ogola inuu dul saaran lama ogola waa inuu sidaa u dhigaa lilqiblati iyadoo weliba xagga qibladana ee faraha loo jeediyey atixiyaadka dambe isaga waxaa la suneeya wuli tawarug iyo sinta inuu dhulka dhigo werigiisa inuu dhulka dhigo oo waa maxay kaasina iftiraashkii ayuunbuu hortu la mid yahay laakiin wuxuu kaga gedisan yahay uun lugtii bidix ee uu ku fadhiisanayey ayuunbuu xagga midig ka saaraya lugtii midig hoosteeda ayuunbuu ka bixinayaa dabeedna sintii markii hore ku fadhiday lugtan iftiraashka sintii ku fadhiday lugta taana wuxuu saarayaa uun dhulka ayuu qabadsiinayaa wa yulsiqu warikahu bilard wal asaxu asax waxa weeye yaftarishu inuu iftiraash samaynayo almasbuuqu kii masbuuqa ee salaadii wax lagala horreeyey iyo wasaahi kii saahiga ahaa ee sahwiye waxa uu leeyahay sheekhu ninkii masbuuqa ahaa ee isaga salaada wax lagala horreeyey ee marka imaamku uu salaam naqsaday isagu dhammaystirka salaadiisii wixii ka harsanaa u kacayey iftiraash ayuu isagu samaynayaa qofkii saahiga ahaa ee sahwisanaa isaguna iftiraash buu samaynayaa oo dee isagana atixiyaadkiisan ilain waxa ka dambeeya sujuud sahwgiibaa ka dambeeye qofkii masbuuqa ahaa ee wax lagala horreeyey imaamkiisi markuu atixiyaadkii ugu dambeeyey ku jiro iftiraash buu samaynayaa qofkii saahiga ahaa ee sahwiyeyna ee sujuud sahwiga la imanayeyna atixiyaadkiisa ugu dambeeye markuu isna ku jiro iftiraash ayuu samaynaya haddaba atixiyaadkan hore marka hore waxay iftiraashka ugu dooreen ay culimmadu yidhahan waa fiican tahay sidaas ayaa u fudud markuu atixiyaadkiisa dhamaysto inuu kaco kan kale laakiin isagu dee kici maayo halkaas ayuu ku salaamarsanayaayo sidaas ayaa dabeedna isaga tawaruga iyo inuu sunta dhulka dhigto loogu suneeyey haddaba kan masbuuqana isagana waxay tawaay iftiraashka ay yidhaahdeen ayaa u wanaagsan dee wuu kacayayo salaadii wixii haray dhamaystirkeedii buu kacayaa kan saahiga lafdiisuna dee sujuudu sahwigii buu isaguna uu isaguna u sujuudayaa markaa muqaabilu la asaxa qawlkaa qawlka kasoo horjeeda isagu wuxuu leeyahay wuxuu samaynayaa labadaba tawarugi ayuu samaynaya iftirash ma samaynayo wayadacu waa dhigayaa fiihima yani labada atixiyaad iyo wixii lamidka ahaaba dhexdooda yusraahu biixdiisa calaa arafi rugbatihi jiribkiisa arafkiisa ayuu dhigayaa manshuurat alasaabica iyadoo faraheedana la fidiyey bilaa damin oo aan waxbana laysu soo ururin qultu waxaan i haddana waa weeye alasaxu asax waxa weeye addamu in laysu soo ururiyo wallahu aclam wayaqbidu wuxuu qabanayaa min yumnaahu midigtiisana wuxuu ka qabanayaa alkhinsara faryarada iyo walbinsarata ku xigta wakada lwustaata dhexena waa kula mid fil adhari haddaynu qabanno wa yursilu lmusabixata farta musabixada laydhaah iyada wuu sii daynayaa wa yarfacuhaa kor ayaanu u qaadayaa cinda qawlihi marka uu leeyahay ila allahu walaa yuxarikuhaa dhaqdhaqaajina maayo waladharu adharna waxa weeye dammulibhaami in suulka loo geeyo ilayhaa xaggeeda in loo dumo ka caaqidi halaatatan wa khamsiina sidii mid guntaya ama samaynaya saddex iyo konton waxau leeyahay sheekhu wuxuu dhigayaa fiihima bimacnaa waxa weeye labada atixiyaadba atixiyaadka hore iyo ka dambe labadoodaba gacantiisa bidix wuxuu dhigaya calaa darafi rugbatihi jilibkiisa darafdiisa ayuu dhigaya jilibka markuu saa usoo laabo darafdiisaa ugu horraysa ayuunbu saaraya yacni sida aana u weydaarin maayo dibna usoo dhaafin maayo waxaa la doonaya inuu darafdiisa oo ay madaxoodaasi faraha madaxoodaasi ay jilibka qaabilaan waa gacanta bidix ayaynu ka hadlaynaa iyadoo faraheeduna ay fidsan yihiin de rasuulka ayaa sala allahu alay slam sidaa samayn jiray bilaa damin isagoon weliba waxba saa isugu soo ururinayn buu leeyahay qawlkaa hore ee muxararka ee waxooga yaroo wasad ah oo aan aada u sii kala fogeyn ayuu kala geynayaa buu leeyahy nawaawi ayaa hadalkaa ka daba yimi oo wuxuu yidhi qultu al asaxu addam wallahu aclam sida asaxi waxa weeye inuu isu geynayo farihii uu saa isugu ururinayo maxaa yeelay wuxuu leeyahay haddii tafriij iyo kala kaxayn lagu sameeyo suulka ayaa wuxuu ka baxayaa jihadii qiblada oo marka sidaa la yidhaahdo suulkii qibladii buu weydaaranaya markaa in saa laysuu geeyo xagga qiblada loo wada jeediyo ayaa wanaagsan taasi waxa weeyaan waa gacantii bidix gacantii midig kale waa markaad atixiyaadkii hore u fadhiday ama kii dambe wayaqbidu min yumnaahu lkhinsara walbinsara wakada lwusta fi ladhari gacanta midig wuxuu ka qabanayaa khinsar waa faryarada binsarna waa ta ku xigtaa wakada lwusta fi ladhari saddexdaa iyaga wuu soo laabayaa wa yursilu lmusabixata musabixadana iyadana saasuu sii daynaya musabixa waxa weeye waa fartaa lagu tasbiixsado sabaabana waa la yidhahdaba marka la caytamayana iyadaa wax lagu fiiqfiiqaa markaa iyada taana wuu sii daynayaa wayarfacuhaa cinda qawlihi ila allahu waxaanu kor u qaadayaa buu ihi markuu ila allahu sidaa ma ahayd marka ila allahu yidhaahdo ayuu markaa kor u qaadayaa saddexdaa kalena waa laaban yihiin marka waxaan idhi wakada lwustaa fi ladhari ayada inuu fartaa laabayo khilaaf baa ku jira muqaabilulharka kasoo qawlka kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay waa laba oo taxliiq ayuu ku samaynayaa iyada iyo ibhaamka suulka ayuu yacni xalqad ku samaynaya kayfiyada taxliiqana laba weji bay culimadu ku sheegeen inuu labada madax buu isu saarayaana waa la yidhi oo saasuu odhanayaa inuu labada madax un isu saaro iyo maya inuu fartaa wustada ah xubintaa suulka ku qabto xubintaa suulka inuu ku qabto markaa muqaabilu adharka wuxuu leeyahay ma laabayo e taxliiqaas ayuu ku samaynaya waxaanu idhi walaa yuxariku wayarfacuhaa cinda qawlihi ila allah ila allahu marka uu leeyahay ayaanu kor u qaadayaa isagoo ula jeeda yani arrintaa ilaahay keliyeelkiisa si ay u kulmaan qowlkiisa iyo ficilkiisii ayuu markaa u kor yeelaya ficilka rasuulkana sala allahu alay slam arrintaasi way ka sugnaatay waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yuxarikuhaa mana dhaqdhaqaajinayo farti markuu kor u qaado mana dhaqdhaqaajinayo cinda rafcihaa markuu kor u qaadayo dhaqdhaqaajin maayo liannahu sala allahu alay slam kaana laa yafcaluhu wuxuu muqnigu leeyahay rasuulku ma samayn jirin oo sidaa waxa wariyey abu daauud riwaaya cabdillaahi ibnu zubayr uu leeyahay ayuu ka wariyey wuxuu uhi waqiila waxa la yuxarikuhaa qiil baa wuxuu leeyahy wuu dhaqdhaqaajinayaa lianna wail bnu juxr rawaa ana nabiya sala allahu alay slam kaana yafcalu saxaabiga ayaa isna wariyey inuu rasuulku markuu farta kor u qaaday inuu dhaqdhaqaajin jiray qaala albayhaqiyu sheekha bayhaqi la yidhahdaa wuxuu ihi walxadiihaani saxiixaan labada xadiid ee ka ku soo arooray dhaqdhaqaajinta in farta la dhaqdhaqaajiyo iyo kale rasuulku ma dhaqdhaqaajin jirin labaduba waa saxiixoo waa sugan yihiin buu yidhi laakiin shaaficiyadu iyagu waxay hormariyeen ka naafiga ahee anfinaya dhaqdhaqaajinta ayay ayagu ka muhbitka ahee sugaya ay ka hormariyeen oo waxay leeyihiin salaada waxa u wanaagsan yacni xarakala dhaqdhaqaaq la-aan baa salaada u wanaagsan iyo in sukuun qofku uu sameeyo iyagu sidaas ayay doorteen oo taasay ku cileeyeen yacni waxa weeyaan waa muqniy lmuxtaaj waa sharxii minhaajka kitaabka sidaa labadaba u sugaya ee inay bannaan tahay inay sheegayaa oo rasuulku markaa uu dhaqdhaqaajin jiray oo labada xadiidba ay saxiix yihiin oy sugan yihiin yacni dad baa maanta la yaabaya un haddii ay arkaan qof salaada ku jira oo dhaqdhaqaajinaya hadday arkaan dad baa maanta la yaabaya welibana cilmi u nisbo sheeganayo oo inay diinta weliba aqoonu layihin siiba fiqiga yani ayaa maanta la yaabaya amaba ku dhaleecaynaya cidda samaysa oo wax lala yaabo weeye bal haddii lagaba tago kutubta kaleba dee kuwii madhabka shaaficiye fiqigahabaa saa u sheegaya qaar kalena way cabas iyo ciyaar bay ku tilmaameen arrintaa rasuulka sala ala sla ka sugnaatay waana waxay lagamaan galan in wax rasuulka ka sugnaaday cabas iyo ciyaar lagu tilmaama qaar kale ayaa iska fasiray oo wadaad beri nagu yidhi yacni sidaasi manaa wa waxaa kor loogu qaadayay buu yidhi macnaheedu waxa weeye in ilaahay tawxiidkiisa lagu ishaaro mar haddaad sidaa tirin macnaheedu waxa weeyaan laa laayo tawxiidka alla ma jiro weeye buu yidhi yani isaga ayaa saa ufasirtay oo u macnaystay waa yani caqligiisa unbuu ka keenay ee mu xagga bal kutubtaba iyo fiqigaba umuu noqonin markaa waa intaasaa la ogaada waxaa kaluu sheekhu uhi wal adharu damulibhaami ilayha adhar waxa weeye suulkii in loo dumo musabixadii fartii musabixada intii kale waynu hayna saddex waa la laabay musabixadiina sidaasay ahayd suulkiibaa markaa inoo hadhay suulkiina markaa in loo dumo musabixadii oo hoosteedaa la dhigo ayaa markaa wanaagsan oo adhara leanna rasuulku sala allahu alay wasalam sidaas ayuu samayn jiray marka kacaaqidi halaahatan halaahatan wa khamsiin sidaas ayuu suulkii kuonayaa sidii mid yani guntaya ama samaynaya saddex iyo konton markaa saddex iyo kontonkaa culamada qaarkood waxay dhaheen suuradan unbaba saddex iyo kontonahoo suulkaa iyo halkaasina shantii bay isku soo baxaysaa tan iyo saddexdaa laabanayna waxa weeyaan waa saddexdii oo waa tiro carabiya bay yidhaahdeen culamada qaarkoodna si kalaabay u sheegeen oo waxay yidhaahdeen fartaasi waa saddex xubnood saddexdeedaa xubnood min toban bay xisaabsan tahay sulkuna waa laba xubnood oo isaguna wuxuu xisaabsan yahay min toban halaa konton baa ka soo baxay saddexdaa laabanina waxa weeyaan waa min hal markaa saddex iyo kontonku halkaasay ka soo baxayaan bay yidhahdeen culamada qaar baa dhimee waa sagaal iyo konton bay ka dhigan tahay oo saddexdaa xubnoodna min hal un baa laga soo qaadaya sagaal baa halaa ka soo baxaya saddexdaasina waxa weeyaan soddon labadaasina waxa weeyaan labaatan sagaal iyo konton bay markaa noqonaysaa waana iska waxaa dhici karta inay xisaab tahay oo innagaba dee masalan marka imika wax la kala iibsanaya gacanta laysu dhiibayo dee waa xisaab oo taa waxaa had iyo gooraalo laysu qabtaa lix wixii ka kaca taasina waa toddoba taasina waa sideed taasina waa sagaal yani tiradan imika sidanay wax u kala iibiyaan waa caynkaa faryaradu waxa weeyaan waa lix fartaa ku xigtaa waa toddoba taa ku xigtaa waa sideed taasi waa sagaal marka haddaad sagaal boqol sheegayso haddaad sagaal shilin sheegayso haddaad sagaal milyan sheegayso taasunbaa midaasu quraad qabanaysaa haddii waxaad sheegaysaa ay yihiin shanna intaasaad wada qabanaysaa masalan shan milyan iyo shan boqol haddaad doonayso dee waxaad oranaysaa intaa intaad qabato se intaasoo hore iyo intaasoo dambe bay markaa yidhaahdaan yani xisaab caynkaasoo kaleana way dhici kartaa wsalaatu cala nabiyi sala lahu alay slam ku saliga nabiga lagu saliyaa fardun waa farl fi tashahud lakhiri atxiyaadka dambe waladharu adhar waxa weeye sanuha inay suno tahay fi lawali ka hore walaa tusanu cala laali aalka lama sunayo in lagu saliyo fi lwali ka hore cala saxiix haddaan qabano wa tusanu fi laakhiri ka dambe waa la suneeyey waqiila tajibu qiilkaasi wuxuu leeyahay waa waajibaysaa waxau leeyahay sheekho ku saliga nabiga sala lahu alay slam lagu saliyayaa waa farad atixiyaadka dambe ee aan salaamo naqsi ka dambaynin walow salaadu yaanay lahaaninba atixiyaad hore sida subaxa oo kale rasuulka lagu saliya ah iyadu waxa weeye farad oo arkaantii salaada ayay ka mid tahay yacni sidaas ayuu madhabka shaafici uu yahay maxayla ilaahay baa yihi salluu calayhi oo amar inagu siiyey rasuulka sala allahu alay slam inaan ku salnino waxaanay culimadu ay ku ijmaaceen ay ku kulmeen ay shaaficiyadu soo naqliyeen inaanay salaada ayr salaada meelaan ahayn aanay waajib ahayn amarkan alle haddaba meesha lagu gudan kare lagaga bixi karaa mar hadday isku waafaqeen salaada dabadeeda inaanay waajib ahayn waa salaada dhexdeedu rasuulkana sala allahu alay slam dee markii saxaabadu ay weydiiyeen ay yidhahdeen sidee baan kugu salina markaa aan tukanayna salaadayda quulu allahuma salli sidaa igu salliya buu yidhi halkaana amar ayuu ku bixiyey markaa qof salaada tukanaya lama odhan karo nebiga kuma saliyo sala allahu alay slam waayo dee waxay ka mid tahay salaadan uu tukanayo ayay arkaanteedii ka mid tahay saa darteed baan loo odhan karin qof salaada tukanaya nebiga kuma saliyo waladharu sanuha fi lawali adhar waxa weeye inay sunno tahay ku salliga rasuulku fi lawali atixiyaadka hore maxaa yeelay waxay leeyihiin yani markaad adxiyaad ka hor akrida inaad nebigana ku sallidaa maxaa yeelay waa dikri waajib a bay yidhaahdeen waa dikri waajibay adxiyaadka dambe ka horena markaa sunno ayuu noqonaya qawlka adharka kasoo horjeeda muqaabilkiisu wuxuu leeyahay lama sunneeyo atixiyaadka hore in rasuulka sal lla ly sl lagu salliyo waa libinaayihi cala takfiif isagu wuxuu ku dhisan yahay buu ihi yani fudaydin sidaa darteed baan isaga loogu sunnaynin walaa tusanu cala laali fi lwali cala saxiixi aalka rasuulka in lagu salliyaana sunno maaha atixiyaadka hore cala saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay isna dee takfiif ayuu ku dhisan yahay buu leeyahy qawlka saxiixa kasoo horjeeda wuxuu le waa la sunneeyaa sidii rasuulka kusalligiisaba loo sunneeyey atixiyaadka hore ayaa aalka in lagu salliyaana loo sunneeya maxaa yeele dee wax tadwiili kuma sugna waa aalihi ama waa aali maxamedin qofku uu yidhaahdo wax waktiga iyo wax dheerayni kuma sugna buu leeyahy wa tusanu fi laakhiri ka dambe atixiyaadka dambe aalka rasuulka in lagu salliyaa isaga waa sunne wa qiila tajibu qiilna wuxuu leeyahay waa waajibaysaa allahuma salli calaa maxamedin wacala ali maxamedin in la yidhaahdaa waajib weeyaan buu leeyahay qowlkaasi oo yani saasaad moodaysaa inuu abyaadu shaaficimada shaafici lahaa markaa inuu ugu tegayay yaa ahla beyti rasuuli llahi xubukum fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yani wuxuu laha ahla beytkii rasuulkaw kalgacaylkiinu waa faral ilaahay uu qur-aanka kusoo dejiyey yakfikum min cadiimi lqadri anakum man lam yusalli calaykum laa salaata lahu yani waxa idinku filan buu lahaa qadar weyn waxa qadar weyne idinku filan qofka aan idinku salliini salaadiba uma jirto wa akmalu tashahudi mashhuurun atixiyaadka akmalkiisa iyo sidiisa u dhammayska tirani waa caan wa aqaluhu inta ugu yarana waxa weeye ataxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakaatu salaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allahu waashhadu ana muxamada rasuulu llah intaas ayaa ugu yar wa qiila waxaa la yidhi yaxdifu wuu goynayaa wabarakaatuhuna wuu goynaya iyo wasaalixiina ويقول حرية وأن محمد رسول الله قلت وحاني هدان ووي الأصح أصح حي وأن محمد رسول الله إلا أرني وثبت في صحيح مسلم صحيح مسلم لا يكسون أترين رسول الله أعلم وحو لي يا شيخ التحياتك انت سأقول لما يسكتراني وحوين waa macruuf oo waa mashhuur wax la yaqaano weeye yani waa cid waliba ay taqaan weeye wuxuu markaa tilmaamay un aqalkiisa iyo intii ugu yaray atixiyaadkuna dhowr riwaayo oo sugan oo ayaa rasuulka lafdiyaal kala gedisan looga wariyey dhowr lafdi oo kala gedisan ayaa rasuulka lagaga wariyey imaamu shaafici isagu wuxuu doortay atixiyaadka ibnu mascuud uu wariyey oo wuxuu yidhi rasuulku waxaa midna baray atixiyaadka waxaanu odhan jiray ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat llahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allahu waashhadu ana muxamadan rasuulu llah riwaayadaana muslim ayaa wariyey imaamu shaafici isagu kaas ayuu doortay waxaa jira waa riwaayada ibnu cabaas ayuu doortay shaaficiya taasa ibnu mascuud miduu leeyahay ayaa jirta oo la yidhi ataxiyaatu lilah wasalawaatu walayibaat assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh waana asaxu riwaayatin ku soo aroortay riwaayadaa ibnu mascuud waa riwaayada ugu saxiisan ee ugu sugan yani xagga sixa iyo sanad ahaan marka laga eego waa riwaayada ugu saxiisan weeyaan kaasina waa ka ibnu mascuud mid ibnu cumar leeyahay baa jira isna ibnu cumar laga wariyey oo ataxiyaatu lilah azakiyaatu lilah alطayibaatu lilah alsalawaatu lilah assalaamu calayk ilaa washhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh kaasina wuu jiraa macnaha markaa waa in loo fahmaa yani dhowr kaa siiqo ee kala gedisan ayaa rasuulku sala allahu calay wasalam uu atixiyaadka saxaabadiisii ugu baray qofku markaa ka uu doono ayuu ku atixiyaadsanayaa marka haddii aad maqasho kii aad taqaanay yacni mid aan ahayn qofku atixiyaadsanaya waa inaanad kula boodin amaanad madaxa qabsanina waa inaad hubsataa ood bal weydiisaa kolleybana waxa wanaagsan yacni ciyaalka iyo marka dadka loo dhigayo aan iyagu waxba garanaynin in kolley kaa macruufka ahee dadku ay wada yaqaanaan bacdaaba rasuulkii sala alla alay slam ay ka sugan yihiin intuba in loo dhigo leanna waxaan garanayaa waa malcaamad qaxuntiyadii mid ka mid ahaa ayaa waxaa loo dhigayey atixiyaatu lilah wasalawaatu watayibaat kaas baa loo soo dhigay dadkuna dee waxay yaqaanaan atixiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah kaas ayay yaqaanaan dabeedna inankii yaraa akriya ayuunbaa la arkay bug dabeedna kii dhalay iyo jaarkii oo dhan iyo wixiiba waa la isugu celeliya taxaadkiiba waa la bedelay ba la yidhi oo mid kaloo inaan aqoon baaba loo soo dhigo malcamadiiba khalkhal iyo balaayaa lagu kiciyey marka kollay intii ay iyaguna dhibaata ay ka soo gaadhi lahayd waxa wanaagsan kaa la isla wada garanayo in loo dhigo bacdaa bay rasuulkii ka wada sugayn sala lla alay slam waa in shayga khilaafka la yidhaahdo yacni la yska ilaaliyaa marka waxa ugu yar buu sheekhu yidhi ataxiyaatu lilah salaamun calayka salaamun ashi oo la gooyo oo tanwiin lagu bedelo calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakatu salaamun calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana maxamedan rasuulu llah marka ataxiyaatu bimacnaa waa salaamyaal wax alliyaal iyo cagtoo laysku salaamoo laysku weyneeya ilahay bay usugan tahay weye aayibaat ayibaatna waxa weeyaan acmaal wanaagsan barakaadna marka waa ziyaadiye khayr dhiilkan ayaa isagu wuxuu leeyahi waqiila yaxdifu wabarakaatuhu wabarakaatuhuna wuu goynayaa haddii aqalkiiyo inta ugu yar la doonayo maxaa yeelay dee waxa laga kaaftoomayaa buu leeyahay waraxmatullahi baa laga kaaftoomaya wasaalixiina saalixiintaana in la gooyo ayaa wanaag maxaa yeelay dee cibaadillaahi haddii addoommada ilaahay la yidhi addoommada ilaahay dee waa kuwa saalixiintae wanaagsanuun alcabdu saalix addoonkana waxaa la odhanaya waa addoon wanaagsan marka uu ka soo baxo xaqa ilaahay iyo xaqa dadku ku leeyahay labada marku ka soo baxo ayaa la yidhahdaa alcabdu saalix addoon wanaagsan wa yaquulu wa ana muxammadan rasuuluhu waxaa kaloo la yidhi in odhanaya wa ana muxamadan rasuuluhu halkii wa ashhadu ana muxammadan rasuulu llahi in la odhanayo wa ana maxameda rasulla ujeedaduna waxa weeye ashhadu in la jaro leanna macanii buu gudaya nawaawi wuxuu uhi alasaxu asax waxa weeye inuu odhayo wa ana muxammadan rasuulullah oo aanay qiil iyo qowl marjuuxoo laga xoog badan yahy aanay ahayn qowlka ansaxa uu yahay asaxa wa habata fi saxiixi muslim wallahu aclam saxiixu muslimna wuu ku sugnaaday wa aqalu salaati cala nabiy sala allahu alay wasalam wa alihi ku salliga rasuulka lagu saliyiyo alkiisa inta ugu yeerayna allahuma salli calaa muxammadin wa aalihi wey ilaah u naxariiso oo ku salli nebi maxamed iyo aalkiisa wa ziyaadatu kordhin ilaah xamiidin loo kordhiya ilaah xamiidun majiidun loo kordhiyaana sunnatun waa sunna fil aakhiri atixiyaadka dambe waxau leeyahi waxa ugu yeer salaada rasuulka sal lla ly slam lagu saliyay isagii aalkiisa allahuma salli calaa muxammadin wa aalihi intaas ayaa ugu yar in loo kordhiyo oo la ziyaadiyo ilaa xamiidun majiidun la gaadhsiiyo siiqadii ibraahimiyada ahe sunnatu fi lakhiri atixiyaadka dambe waa sunne allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa baaragta calaa ibraahima wacala ali ibraahima inaka xamiidun majiid yani ilaa toddoba yani ayadan lafdi oo riwaayo isyar weweydaaran iyo alfaada qaarkood ayay ugu soo aroortay inuu sidaa yidhaahdo oo atixiyaadka dambe uu ilaa intaa wado ayaa sunna ahoo wanaagsan laakiin atixiyaadka hore isaga lama sunneeyo bay yidhahdeen markaa sidii aanu in inoogu darinba markaynu ducadii aadahan ka soo hadlaynin sayidina maxamedin sidaanu inoogu darin sayid ayaanu halkana ugu darin leanna waxay leeyihiin culimadu isweydiiyaan oo muqniguba sheegaya marka arrimahan oo kale ma waxa wanaagsan amarka iyo waaridka in la raaco mise sida adabtu tahay yani dee adabtu waxa weeye in dee sayidina la yidhahdo ilan oo aan magaca rasuulka o keliya lagu dhawaaqin dee amarkii iyo masuurkiisii soo aroortayna waxa weeye waana muxamadan in la yidhaahdo allahuma salli calaa muxamadin in la yidhahdo calaa sayidina maxamed aan la odhanin marka culimo fara badan waxay leeyihin alma'huur sida lasoo raraye ee layna amray ayaa wanaagsan inaan waxbana lagu korin waxbana laga dhigin mar hadday cibaado tahay yani inaad itibaacun samaysa dabagal inaad samayso wakada ducaau bacdahu waxaa kaloo la suneeyaa duca ayaa la suneeya bacdahu atixiyaadka dambe kadib inuu qofku ducaysto ayaa la suneeyaa leanna rasuulku sala ly slam wuxuu yihi idaa qacada axadukum lisalaa markuu midkiin u fadhiisto salaada bimacnaa atixiyaadka dambe falyaqul atixiyaatu lilah atixiyaadkaas ha yidhaahda buu ihi kadib uma liyakhtar min adducaai axabahu ilayhi fayadcuu bih dabeedna ducada kow jeclaada ha ka doorto oo ha ku ducaysto ayuu yidhi yacni waxaana layna faray oo hadiyo golaale maasuurahoo soo aroortay yacni qofku sujuudda dhexdeeda inuu qofku badsado ducada maxay lehy faqamiinun an yustajaaba aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi yani wuxuu midkiin ugu dhow yahay ilaahay markuu sujuudsan yahay markaa ku dadaala buuhi ducada in laydinka ajiibaya ayaa xaqiiqo ahe oo sujuudda in ducada la baso haddii qofku dee uu keligii yahay iyo atixiyaadka dabadiin inuu ducaysto ayaa la sunneeyaa laakiin khaarij asalaa ama dabadeeda yani wax maasuurahoo soo arooray maaha qofku xilligu doonaba iska ducaysan karaa lakin halkaas sunno gaara in laga dhigtaa wax soo arooray maha wa ma'huuruhu ducada kiisa ma'huurka ah ee rasuulka laga soo guuriyey ayaa afdalu fadli badan haddaad atixiyaadka dabadii ducaysanayso ka ma'huurka ah ee rasuulka sala lla alay slam laga soo naqliyey laga soo reebaa weli sii fadli badan wa minhu waxaa ka mid ah allahuma kfir lii ilah wi dhaaf maa qadamtu waxaan odhan musa waakartu waxaan dib dhigtay ilaa akhirihi ilaa dhamaadki wamaa asrartu waxaan sirtay wamaa aclamtu waxaan markaa kor u sameeyey wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay waan taclamu bihi min iyo waxaad adigu ilaahay igu og tahay adugu ka waa hormariyay kadib dhigaatay laa ilaha illaa anta taas ayuu odhanaya marka umigaad ka faaruqana amar baaba ku saaray afar shay inuu ilaahay ka maan galo min cadaabi jahannama min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaat wa min fitnati masiix dajaal saa darteed ayay culimada qaarkood waajibiyeen amarka mar hadduu rasuulku yihi afartaa shay ilaahay ha laga magan galo bisiiqati lamri mar hadduu ku yimi inay waajib tahay wa yusanu waxaa la suneeya an laa yaziida inaanu ka korin calaa qadri tashahudi atixiyaadsiya qadarkiisa iyo wasalaati cala nabiy sala allahu alay slam ku salligii rasuulka sala ly sl lagu saliyey wuxuu leeyahy ducada waxa fiican oo sunnaa inaanu ka kordhin intii atixiyaadkiiyo ku salliga rasuulku sala allahu alay slam uu ahaa waa inaanu ka kordhinin yani waa sida wanaagsan un bay yidhahdeen hadduu saacad dambe iska sii wato iska sii ducaysaan oo wuxuu bannaan weeye laakiin sidaas ayaa fiican bay leeyihiin maxaa yeelay dee yaa labadaas ayuun bay raacayeen waman cajaza qofka ka caajiza canhumaa labadoodii rugcaysa atixiyaadki iyo ku salliga rasuulka tarjama wuu turjumanaya wa yutarjimu liducaa'i ducadii waa u turjumanaya iyo wa dikri lmanduubi dikrigii sunnaha ahaa alcaajizu kii caajiska ahaa waa u turjumanaya lalqaadiru kii karayey maya fil asaxi asax haddaynu qabano waxa uu leeyahay sheekhu qofka ka caajisa canhumaa bimacnaa can itashahudi wasalaati cala nabi sala allahu alay slam qofkii waa qof naatiqo oo hadli karaya waxaanu ka caajisay oo maba garanayaba dee sidii atixiyaadku ahaa iyo ku salliga rasuulka tarjama wuu turjumanayaa buu leeyahay waajib ahaan oo macnahoodii ayuunbuu kula imanayaa afka uu garanayo waxaana weeye kaa turjumanayaa waa qofkaa ka caajisay ee kii isaga karaya uma banaana turjumadooda haddii uu turjumsana salaadiisii waa ku buraysaa waxaa kaluu la yidhi ducadii aynu dhi salaada dabeed ha ducaysto ama ducooyinkii sunno ahaa iyo dikrigii sunnaha ahaa sida qunuudkii iyo takbiirihii guurguurka iyo tasbiixihii iyo wuu turjumanaya alcaajizu qofkii ka caajiska ahaa wuu turjumanaya oo afku garanayuu kula imanaya maxay cudurdaar buu leeyay lalqaadiru kii isaga karayay turjuman maayo waa licadami cudrihi dee wax cudurdaara oo turjumaadan u leexiya ayaan jiri fil asax haddaynu qabanno wathani qowlka labaad ee asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay yajuusu lilqadiri aydan way iska bannaan tahay buu leeyahy qofkii qadirkaa inuu turjumto oo iska yidhaahdo xataa isagoo dee sujuudsan ilahay baa nasaanu xumaanka nasaanu iska yidhaahdo maxaa yidhi waa liqiyaami kayr alcarabiyati maqaama fi adaa ilmacnaa dee wuu istaagi karaa bay leyin waxaan carabi ahayn meesheeda wuu istaagi karaayo macnihii wuu gudi karaa athani cashar ka labiyo tobnaad ee arkaantii ka midi assalaamu waa salaamo naqsigii wa aqaluhu inta ugu yarana assalaamu calaykum weeye walasaxu asaxna waxa weeye jawaazu salaamun calaykum inay bannaan tahay qultu waxaan haddaan waawahay alasaxu lmansuusu qowlka ansaxa ee la cadeeyey laa yujziuhu inaanu gudayn weeye wallahu aclam wa ana walasaxu anahu laa tajibu niyat lkhuruuji inaanay waajibaynin weeye niyad ka bixidi waxau leeyahay sheekhu xugniga labiyo tobnaad waxa weeye asalaam waa salaam naqsigii leanna rasuulku wuxu uhi taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim yacni qofka wixii u xalaasha ahaa hadalkii cuntadii waxa ka xaaraantiimina waa allahu akbar waxa u xalaalaynayana waa salaama naqsiga waxaana ugu yar assalaamu calaykum ayaa ugu yar hal mar bay madhabka shaafici yidhahdaan oo labada marka dambe waa sunna bay iyagu yidhahdaan weliba waa inuu kaafka khitaabka ula yimaadayo asalaamu calayhim iyo aanu assalaamu calayhim iyo asaxna waxa weeye buu leeyahay inay iska bannaan tahay salaamun calaykum oo tanwiin assalaam halkii alifda iyo laamtu ay yaaleen tanwiin in la geliyaa sida taxaadka maxaa yeele tanwiintu dee maqaamkii alifda iyo laamtu waa gelayaa buu leeyahy nawawi baa ka dambeeyey oo wuxuu ihi qultu al asaxu lmansuusu laa yujzi'uhu wallahu aclam asaxa mansuuskii la caddeeyey waxa weye inaanu gudayn liannahu lam yunqal rasuulka sala alla alay slam lagama soo rarin assalaamu calaykum ayuunbaa rasuulka laga soo raray laakiin isaga tii atixiyaadka sow kii banneeyey taas iyada waxa la yidhi riwaayadka qaar bay kusoo aroortay bay yidhahdeen wa annahu laa tajibu niyat lkhuruuji asax waxa weeye inaanay waajibaynin niyat lkhuruuj ka bixid salaadii laga baxayo inuu niyeeya waajib maaha de cibaadaadkii kale ayaa looga qaybsanaya looga qaadanaya marka way ku dareen culimada qaarkood arkaantaabay ku dareen niyat lkhuruuj sida masalan qaasimiga oo kale oo isaguba ugu daraya arkaanta culimada qaarkood baa ku daro waajibiya waa la iska sunna yidhahdaan khilaafan min khuruuji man awjabo inoo ka baxayna khilaafka qofka waajibiya laakiin waxay dhaheen waa in aada looga digtoonaadaabay yidhahdeen lannu hadduu qofkii niyeeyo isagoon assalaamu calaykum odhan hadduu inuu salaadii ka baxa ka horraysiiyo way ka buraysaa salaadii hadduu ka dambaysiiyana iyadana waa ka buraysaa yacni waxaad moodaa culimadu inay niyada si yaroo gaara oo ay ay hadiyo goraala ay u qaadaan baad moodaa wa akmaluhu se ugu dhammaystiran waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullahi maratayni laba jeer yamiinan wa shimaalan yani midig iyo bidix bade multafitan fi lula isagoo ta hore daymoonaya xataa yuraa ilaa la arko khaduhu lyman dhabankiisa midig ilaa la arko wa fi thaniyati labaadna alaysaru inta laga arkayo dhabankiisa bidix naawiyan xaalu niyoonaya assalaama salaam calaa man can yamiinihi cidda xagga midig kaga sugan wa yasaarihi iyo xagga bidix oo min malaa'ikatin malaa'iga wa insin iyo wajinina wayanwi limaam imaamkuna wuxuu niyoonaya assalaamu cala almuqtadiina kuwa ku xidhay inuu salaamo wahum ayaguna alradda calayhi inay salaamtii ka celinayaan ayay u niyoonayaan waxau leeyahay sheekhu waxa ugu dhamaystiran salaamta assalaamu calaykum waraxmat ullah markaa shaaficiya wabarakaatu ayagu janaazada ayuunbay raaciyaan laakiin inta kale ay uma raaciyaan wabarakaatuhu laakiin riwaayadka dee sugan way ku sugnaatay wabarakaatuhu maratayn laba jeer ayuu odhanaya midig iyo bidix baan u odhanaya rasuulka sal iyo saasi ka sugnaatay isagoo weliba daymoonaya salaam naqsiga hore ilaa la arka dhabankiisa midig ilaa uu dadka xaggaa u muuqdo ka labaadna xaggan u eegaya ilaa dhabankiisa bidix oo isagana muuqdo waxaan u niyoonayaa buuhi assalaama calaa man can yamiinihi ta hore wuxuu markaa ula niyoonayaa cidda midig kaga sugan inuu salaamo ta bidixna wuxuu la niyoonaya inuu salaamo cidda bidix kaga sugan oo ah waxaa ku sugan oo malaa'ig iyo mu'miniinta jinka iyo insiga ama imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado imaamkuna wuxuu niyoonayaa buu leeyahay ayadoo intaa hore uu niyooday wuxuu u dheeraysiinayaa assalaamu cala almuqtadiin inuu salaamo dadkan muqtadiintaha ku xidhay wa hum ayaguna waxay niyoonayaan maca tii hore iyagoo niyooday radda calayhi inay ayaguna ka celinayaan الثالث عشر كصدحية طبنادنا وحوية ترتيب الأركان أركانتا إنه كلا ترتيبية كما ذكرنا سان أصو شيقني إيه فإن تركه هذو كتغو ترتيبته عمدا بوغتي بأن سجد وينسي قبل ركوعه بطلت صلاته صلاة سوي بريته وإن ساهدو سهوينا فما بعد المتروك rugniga laga tegey waxa ka dambeeya laqun waa waxba kama jiraan ee fain tadakara hadduu xasuusta qabla buluuqi milihi ka la midkaa intaanu gaadhin hadduu xasuusta facalahu uu samaynaya wa ilaa haddii kale oo uu xasuusta intuu gaadhay tamat bihi ragcatuhu ragcaddiisii kaas bay ku dhammaystirmaysaa wa tadaaraka albaaqi baaqigiina wuu isa soo haleeshiinaya waxau leeyahay sheekhu rugniga saddex iyo tobnaad waxa weeye tartiibu larkaani kamaa dakarna in loo kala tartiibiyo arkaanta si aan usoo sheegnay oo niyada uu ugu horaysiiyo takbiirta uu la xidhiidhsiiyo qiyaamkii iyo markaa qiyaamkii inuu la yimaado dabeedna niyadii iyo takbiirtii qiraa'adii rukuucdii sujuuddii sidaa inuu soo sheegnay in loo kala tartiibiyo haddaba fain tarakow buuhi hadduu tartiibtii ka tago camdan buuga tegey rugni ficliya ayuu rugni ficliya ka hormariyey rugni la sameeye ayuu rugni la sameeyey ka hormariyey masalan biyaan sajida qabla rukuuci buu yihi halkuu ka rukuuci lahaa unbuu iska sujuuday batalat salaatuhu haddii uu camdi markaa tartiibtaa uga tago isagoo u camdi ayuu iska sujuuday isagoon rukuucin batalat salaatuhu salaadiisu waa buraysaa ijmaacan iyagoo culimmadu ku kulansan masele waa litalaacubihi dee waa ku ciyaarayaa ciyaarba salaadba qofkii markaa ma wada e waa qof talaacubayo ciyaaraya ayada rugni qawliyaba rugniga ficliga iyaga kala hormarintooda yani salaaddu waxba ku noqon mayso kaa uu soo hormariyey ayuun baan la tirin inuu soo celinaya masele halku ka atixyaadsan lahaa buu salligii rasuulka horreysiiyey salligaas ayuun baan tirada gelaynin oo ha dhowta uu soo celinaya mooye laakiin salaaddii waxba kaga noqon mayso wain saha buu ihi haddii uu sahwi ula yimaado tartiibta ka tegitaankeeda sahwi buu ula yimi wuxuu yidhi kaa laga tegey rugnigaa uu ka sahwiga uga tegey waxa ka dambeeya oo dhammi laqwi bay noqonayaan maxaa yeelay meeshoodii miyaanan ahayn bay dhaceen maxaa haddaba la eegayaa labaa loo kala qaadayaa bal qor goortuu xasuustay inay tahay rugnigii uu ka tegey kii la midka ahaa ee ragcadda kale intaanu samayn inuu xasuustay iyo intuu kii la yimi inuu xasuustay masalan waxaad ka soo qaadaa rukuucdii oo mithaalgeenni ka soo qaado rukuucdii buu ka tegi famaa bacda almatruuki laqwun wax alla waxa ka dambeeya ee sujuuda leh ee juluus bayna sajidatayn leh waa laqwi haddaba hadduu xaso qabla buluuqi mithlihi rukuucdii ragcadda kale intaanu gaadhin hadduu ogaado masalan isagoo sujuuddii labaad ku jiru ogaaday uu xasuustay ama isagoo juluuskii bayna sajidatayn kaabuu xasuustay muxuu samaynaya facalahu fawran si deg dego intuu sujuudahan uga kaco waa inuu rukuucdii u noqdaa usoo rukuucaa yani weliba si deg dega hadduu dib dhigo badala salaatuhu salaadiisu way buraysaa wa ilaa haddii kale oo aanu xasuusanin ilaa intuu mithlow ka gaadhayay mabuu xasuusanin be markuu rukuucay ragcaddii dambe ayuunbuu yidhi war markii dhaweyd show ragcaddii hore mabaad rukuucinba waa iska sujuuday uun tamat bihi ragcatuhu ragcaddiisii rukuucdanunbay ku dhammaystirmaysaa ilalla intii kale oo dhammina waa ka kac rukuucdii horena rukuucdanunbaa iminka meesheedii gelaysaa maxay markaa noqonaysaa watadaaraka albaaqi salaadiisa inta baaqiga noqonaysa ragcaddii meeshaba waa laga saaraya hadday ragcaddii ugu horreysay taasi ahayd tanunbaa ragcaddii koowaad u noqonaysa tiina meesha waa laga saaraya muxuu samaynaya markaa halkaas un dee ragcaddii koowaad ka tirsanaya taasi waa taa falaw tayaqana halkan masale matruuka la yidhahaba ka kacaysa falaw tayaqana haddii uu falaw tayaqana hadduu yaqiinsado fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeedii ayuu tarka sajdatin sujuud inuu ka tegay buu yaqiinsaday sujuuddaasoo min alakhiirati ragcaddii dambe ka ahaatay sajadahaa wuu sujuudayaa wa acaada tashahudahu atxiyaadkiisiina wuu soo celinayaa ow min gayrihaa ama kayrkeeda inay tahay ayuu yaqiinsaday sujuud aan ragcaddii ugu dambaysay ahayn ayuu yaqiinsaday lazimahu ragcatun baa ku waajibaysa wakadaa in shaka fiihimaa hadduu ka shakina waa kula mid wuxuu leeyahy sheekhu hadduu yaqiinsado aakhirkii salaadiisa isagoon salaama naqsanin ayaa wuxuu yaqiinsado hubaalu noqotay inuu ka tegay sujuud ragcaddii ugu dambaysay inuu hal sujuuda ka tegey muxuu leeyahay sajadahaa waa caada tashahudahu waa inuu horta sujuudaha u la yimaadaa maxaynu idhi wixii shayga laga tegey ka dambeeyana waa laqwisa adxiyaadkiina waa laqwi muxuu odhanaya waa caada tashahuda adxiyaadkiisiina waa soo celiyay leanna wuxuu dhacay xubin laga tegey ee rugni laga tegey dabadiibuu dhacay dabeedna wax tira a ma gelin ow min gayrihaa ama kayr alakhiira ragcaddii labaad ama tii saddexaad ayuu ogaaday aakhira salaatihi inuu sujuud ka tegey lazimatu ragca lazimahu ragcatu ragcad baa ku waajibaysaa maxaa yeelay ragcadday sujuudu ka dhinnayd waxay ku buuxsanaysaa ragcaddii ka dambaysay sujuud ka tirsan markay sujuuddaasi ka buuxsantana ragcadda inteedii soo hadhay way baaba'aysaa markaa qofkii waxaa ku soo hadhaysaa hal ragcadunbaa ku soo hadhaysa oo lagu yeelanaya bimacnaa wa in calima hadduu ogaado fii qiyaami haaniyatin ragcaddii labaad istaaggeediiba wuxuu ku ogaaday tarka sajdatin sujuud intuu ka tegey inuu ka tegey bal waad eegiye waad firi fain kaana hadduu ajalasa mid fadhiistay bacda sajdatii sujuuddiisii kadib hadduu fadhiistay sajada wuu sujuudayaa waqiila waxa lay in jalasa hadduu fadhiistay biniyati istiraaxati raaxaysi niyadeed lam yakfi kuma fila wa ilaa haddii kale oo aanu yacni fadhiisanin sujuuddiisa kadib falyajid a fadhiista mutma'inan isagoo xasiloon uma yasjud waa sujuudaya waqiila waxaa lay yasjudu faqad waa sujuudaya halkaa wakadaa in shaka fiihimaa halkan bimacnaa waxa weeye haddii uu ka shakiyo sujuuddan uu ka tegey ma ragcaddii ugu dambaysayba mise waa ragcadii kale markaa ragcadaha kale unbuu kasoo qaadaya o deedna ragcadun baa ku waajibaysa weeye markaa wuxuu ihi hadduu ogaado fii qiyaami haaniyatin mithaal ahaan ragcaddii labaad markuu u kacay baa wuxuu ogaaday tarka sajdatin inuu sujuud ragcaddii hore labadeeda sujood inuu mid ka tegay buu ogaaday eeg sujuuddii labaad markuu sujuuddii koowaad markuu la yimi buu iska soo kacay markuu istaa ragcaddii labaad isu taagay buu ogaaday macnaha waa inuu sujuuddii u noqdaa haddaba meeshii waxay doonayaan oy ka soo saarayaan juluuskii bayna sajdataynka ha laba sujood dhexeeye baa lasoo saarayaa isna marka wuxuu ku leeyahay sheekhu haddii uu fadhiistay sujuuddan uu hore ee uu ka soo kacay hadduu in yar fadhiistay waa sujuudayaa oo iminka waa inuu sujuudaa uun oo waxaynu ku kaafdoomaynaa fadhigii uu sujuuddaadee fadhiistay baynu juluuskii bayna sajdataynka ahaa ayaanu u xisaabin aanu u kaaftoomayn ama niyatul istiraaxa ha u fadhiisto ama yuu u fadhiisanin qiilku wuxuu leeyahay in jalasa biniyati listiraaxati hadduu u fadhiistay marka horeba jalsatul istiraaxa niyadeed hadduu u fadhiistay lam yakfih ma kaafinayo leanno kanaan doonaynaana waa faral dee kaasina sunnu ahaayo sunnana faral meeshiisa ma galo iyo qowlkaasi leeyahay wa ilaa haddii kale bimacnaa oo aanu fadhiisanin sujuudiisa kadib markiiba uu iska kacay falyajlis mutma'inan ha fadhiisto isagoo xasiloon si uu usoo baxo juluuskii benasidadeynka ahaa uma yasjudu waa sujuudaya maxaa yeelay fadhiga labada soo udhexeeya waa rugni markaa in lala yimaada waa laga maarmaan wa qiila yasjudu faqad qiilku wuxuu leeyahay mee waa sujuudayaa keliya iktifaaan bilqiyaami cani iljuluus waxaynu kaga kaaftoomaynaa istaagganaynu fadhigii kaga kaaftoomaynaa leanna ujeeddada marka horeba fadhiga juluus bayna sajdatayn uu lahaa waxay ahayd fasli labada sujood in la kala saaro fasligii iyo kala saarkii labada sujoodna waa la helay oo waxaa lagu kala saaray istaagii qiilkaasina saasuu leeyahay wa in calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciye ah akhirkeed ba wuxuu ogeeyay tarka sajdatayn laba sujood inuu ka tegey aw halaatin ama saddex inuu ka tegay jahila mawdica meesheedina uu ka jaahil noqday wajaba ragcataani laba ragcadood baa waajibaya aw arbacin afar sujood inuu ka tegay buu ayuu ogaaday fasajdatun uma ragcataani hal sujuud iyo laba ragcadood ayaa ku waajibaya aw khamsin aw sittin ama shan ama lix inuu ka tegay buu ogaaday fa halaatin saddex ragcadood baa lagu leeyay aw sabcin ama toddoba inuu ka tegay buu ogaaday fasajdatun uma halaatin hal sujuuda iyo saddex ragcadood ayaa lagu leeyahay matruuka la yidhaha maslada wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciye ah bimacnaa salaadii saddexdii salaadood ee afarta ahaa duhur iyo casar iyo cishaay ayaa wuxuu ogaaday tarka sajdatayni aw halaatin inuu ka tegay laba sujuudood ama saddex sujuudood mawdicoodi iyo meeshoodiina jaahil buu ka noqday laba ragcadood ayuunbaa waajibaya markaa weligiin baan ogaado dee afarta ragcadood sideed sujuudood bay leeyihiin afarta ilaa ragcaddiiba waxay leeyihin laba sujuudood marka waa sideed sujuudood sida aswa ah baynu qabanaynaayo ugu xun bay yidhahdeen culimmadu oo waa maxay sia ugu xumi waxaynu qadaraynaa inuu ka tegay hal sujuuda masalan masalada hore markuu saddex laba sujuud ka tegey hal sujuud oo ragcadda hore ah iyo sujuudta saddexaad ah weligiina tii horana iyo idinkaluma fa bacda almatruuki laqwun fain tadakara qabla buluuq mili facalahu wailaa tamat bi ragcatuhu taasna qaacidadan horna wayna haystaan wuxuu ka tegey sujuud oo tii hore ah iyo sujuud tii saddexaad ah markaa ragcaddii hore maxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta labaada baaqigeedii markaa meesha wuu ka baxayaa ragcaddii saddexaadna maxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta afraada iyadana baaqigeedii meesha wuu ka baxaya maxaa markaa soo hadhaya laba ragcadood oo qura ayuunbaa soo hadhaya sidaasaa wajada ragcataani laba ragcadood baa waajibaya un waa sidaa marka uu saddex ka tegeyna iyaduna taas ayuunbay la mid tahay waxaynu idhi ta hore wuxuu ka tegay sujuud ragcaddii hore iyo sujuudtii saddexaada ta saddexaadna ta labaadun ka dhig markaa oo tii hore markaa waxay ku kabmaysaa halka sujuudee ta labaadee ay leedahay ta saddexaadna waxay ku gabmaysaa ta afraad markaa labadaba waxaa soo baxaya un laba ragcadood baa soo baxaya laba ragcadoodna markaa qofku way ku hadhayaan aw arbacin ama afar fasajdatun uma ragcataani ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay afar sujuudood maxaa markaa qofkii lagu leeyahay laba hal sujuudah iyo laba ragcadood leanna waxay le waxaa suurtagala inuu ka tegey laba sujuudood oo hal ragcada iyo laba sujuudood oo laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayna laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayn tusaale ahaan wuxuu ka tegey hal sujuud oo ragcaddii hore ah ragcaddii labaadna labadeediiba uu ka tegey tii saddexaad wuu la yimi tii afraadna mid buu ka tegey maxaa markaa usoo hadhayaa laba ragcadood oo hal sujuudi ka dhimantay baa usoo hadhaya maxaa yeelay maxaanu idhi wuxuu ka tegey sujuudta hore ah maxay ku dhammaystirmaysaa markaa tii hore ile labadii talabaadna wuu ka tegey tii saddexaad ayay mid kaga dhammaystirmaysaa taasina meeshay ka baxaysaa maxaa markaa soo hadhaya tii afraad oo ayana dhiman hal sujuuda markaa halkii sujuudda ahaana wuu la imanayaa labadaa ragcadoodna wuu la imanayaa laakiin waxaanu idhi laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayn waa ina waxaa suurtagal laba ragcadood laba laba inuu hal ragcada ka tegey iyo laba aan xidhiidhsanayn haddii ay xidhiidhsan yihiin ayada sujuuddu markaa soo bixi mayso ee waxaan laba ragcadood baa qofkii lagu yeelanaya misale wuxuu ka tegey hal ragcada oo tii hore ah iyo laba tii labaada iyo mid tii saddexaada markaa waxaa ku waajibaya un laba ragcadood keliya un baa ku waajibaya aw khamsin aw sittin ama wuxuu ka tegey buu ihi shan ama lix jayla mawdicahaa meesheediina markaa uu ka jaahil yahay fa halaathan saddex ragcadood ayaa ku waajibaya maxaa yaele waxaa suurtagala inuu mid tii horaa ka tegey iyo laba tii labaada iyo laba tii saddexaada ta markaa lixaadna dee ama tii hore inoos ama ta afraad markaa ragcadda afraad ta hore dee markaa ragcadta afraad unbaa lagu dhamaystiraya waxa markaa usoo hadhaya un hal ragcadood saddex ragcadood baa isna taan ku baaqi noqonaya ow sabcin ama wuxuu ogaaday inuu toddoba ka tegey dee ma afartii ra sujuud muxuu kala yimi hal sujuudun fa sajdatun uma halaatun hal sujuuda ayuunbuu la imanayaa iyo saddex ragcadood haddaba waxaa la yidhi sidee bay ku dhici kartaa arrintani yani waxay yidhahdeen waxay ku dhici kartaa ini qofkan food daba dhigin qof salaad tukanaya maahe toddoba sujuudood baan la imani salaad maahe waxay dhahen waa qofkoo dumaaninadii ka taga xasiloonidii qofkoo ka taga wey oo dabeedna intuu meel intuu meelun ka yar qabsato salaad bilaa dumaanina un tukado oo dabeedna kadib un isxusuuyo war salaadaadu show dumaanina may lahayn ama waxay yidhaahdeen waa qofkoo ku sujuuda shay yataxaraku bixarakati shay xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya qofka oo ku sujuuda weeyaan oo hadhow uuna ogaadaa inuu wax la dhaqdhaqaaqayo unuu ku tukanayay marka wuxuu yihi sheekhu wa in calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad oo rubaaciye ah salaad bimacnaa salaadaha afarta ragcadood ah ayaa wuxuu ogaaday tarka sajdatayn laba sujuud inuu ka tegey ow halaatin ama saddex jahila mawdicaha meesheediina uu ka jaahil noqday wajaba ragcataani laba ragcadood baa waajibaya waxaynu idhi sida asw ah ee ugu xun buu qabsanayaayo waxaynu qadaraynaa inuu hal sujuud oo ragcaddii horea ka tegey iyo sujuudta saddexaada markaa ragcaddii hore waxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta labaad ah deetana sujuu ragcaddii labaad way ka wada baxaysaa inteedii kale meesha ragcaddii saddexaadna waxay ku kabmaysaa hal rag hal sujuudahoo raabicada ka ahaatay baaqigeediina ayana waa la tuuraya markaa laba ragcadood ayuunba usoo hadhaya marka uu saddexda ka tegeyna dee ragcadtii horaa ka soo qaad iyo ragcadtii labaada iyo ragcadtii saddexaada markaa ragcadda ta labaad ta koobaad waxay ku kabmaysaa halkii sujuudee ay ragcadda labaad lahayd tii saddexaadna midta afraad bay ku kabmaysaa halka saasay ku noqonaysaa markaa ow arbacin ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay calima tarka arbacin min rubaaciyatin fa sajdatun uma ragcataani waxaa markaa waajibay hal sujuud iyo laba ragcadood maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inuu ka tegey laba sujuudood oo hal ragcadii leedahay iyo laba sujuudood oo laba ragcadood oon xidhiidhsanayn masalan ragcaddii hore ayuu hal mid ka tegey labadii tii labaadna wuu ka tegey tii afraad buu dabeedna hal mida kala yimi maxaa markaa usoo xasilay laba ragcadood oo hal sujuuda dhiman ragcaddii horeynu yidhi hal sujuuda buu ka tegey waxay ku kabmaysaa sujuuddii ta saddexaad tii afraadna maxaa ka dhiman ilaa iyadoo wax laga soo kabo oo ka dambeeyaa ma jire ayadiina hal dee sujuudaba ka dhiman waynu markaa ayadiina iminka ula yimaadaa fasajdun uma ragcataani aw hamsin aw sittin fa halaatun ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay shan sujuudood ama lix sujuudood fa halaatun saddex ragcadood baa lagu leeyahay maxaa yeelay waxa suurtagala inuu ka tegey hal sujuudaho ragcaddii hore ah iyo labadii ta labaad iyo labadii ta saddexaad hadasew shan maaha markaa markaa maxay ku dhamaystirmaysaa ragcaddii afraad maxay koowaad maxay ku dhamaystirmaysaa dee sujuudta saddexaada markaa way ka wada baxaysaa meeshii ta lixaadna markuu yihi lix buu ka tegaynaa midta hore ah iyo laba ta dambe ah iyo laba tii saddexaad ah lababa ka dhig markaa ta hore markaa markay lix tahay lababa ka dhig markaa labadii tan afraad waxay u guurayaan markaa wuxuu ka tegay labadii tii hore iyo labadii tii ku xigtay iyo labadii tii ku xigtay so lix maaha markaa maxaa meeshii yaalla tii afraadun labadeedii baa soo hadhay soo maaha labadana way guurayaanoo tii hore markaa lagu kabaya intaeda baaqigana waa markaa meesha laga saaray aw sabcin fa sajdatun sabca markuu ka tagana maxaa u soo hadhay dee waxa usoo hadhay uun ragcad weliba sujuud la unba usoo hadhay fa sajdatun marka waa inuu sujuud la yimaadaa oo ku dhamaystiraa ragcaddii uma halaatun dabeedna saddex ragcadood waa inuu la yimaadaa qultu